halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabtii labada bisha janaayo sannadka cusub ee idaacadda galabnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo maxamed colahad xasan
qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna waxaa ka mida maqaayadda village ee magaalada muqdisho oo maanta qarax ismiidaamin lala beegsaday markii saddexaad laba qof ayaa dhintay oo qaraxaasi ku dhintay
wariyaashu waa ogtaa meeshan wararka iyo waxyaabahaasa xogta lagu wadaagaa aadi durbadu waxaa dhacday in meesha qof naftiisuuraha uu yimaado sidiiaan kusoo kala carra anuu waxba ogeyn albaabka hore markaan kasoo baxa shabaqa kasoo baxana qarax ugu dhacay alxamdulilah waa nabad qabaa inta asxaabteedaana oo meesha isla fadhina dhammaantood way nabad qabaan alxamdulilah waxaannu kaloo idiin haynaa dowladda sacuudiga oo xukun dila ku fulisay toddobiyo afartan qof oo ku jiro wadaad shiica ah iyo xubnaha alqaacida ka tirsan kuwaasi oo lagu helay falal argagixisanimo waxaa kalood maqli doontaa madaxweynaha puntland oo garowa ka furay shir uu doonayo inuu kula xisaabtamo madaxda iyo hay-adaha maamulkiisa barnaamijkii barnaamijyo kale ayaannu sidoo kale idiin haynaa oo ku jiro barnaamij suugaana oo nagu tala gallay sannadka cusub marka horese warkii caalamka wasaaradda arrimaha gudaha ee sacuudiga ayaa sheegtay in xukun dila lagu fuliyey toddobiyo afartan qof oo ku jiro wadaad caan ah oo shiicada dalkaasi ah maanta oo sabti ah kadib markii lagu helay dembiyo argagixisanimo dhammaan marka laga reebo laba qof dadka la daldilay ayaa waxay u dhasheen sacuudiga iyadoo labada qof ee kalena ay u kala dhasheen dalalka jaad iyo masar xukunada dilka ayaa laga fuliyey labiyo toban magaalo oo sacuudiga ku yaala wasaaradda arrimaha gudahaee sacuudiga ayaa sheegtay in dadka la daldilay uu ku jiray wadaadka shiicada ah ee lagu magacaabo sheekh nimir nimir oo xudunu ahaa dibadbaxyo dalka sacuudiga laga oogay sannadkii laba kun iyo koob iyo tobankii xilligii gugii carabta waxaana dilkiisa laga yaabaa inay dib u soo noolayso xiisaddii ka dhex aloosnayd qowmiyadda laga tirada badanya shiicada iyo boqortooyada sacuudiga ee dalkaasi maamusha nimir walaalkii ayaa boggiisa twitterka ku soo qoray fariin uu ku sheegay in dadaalada andhaada daldalaadda walaalkii aysan joojin doonin dadaalkooda ku aadan raadinta xuquuqdooda
saraakiil reer indiya ah ayaa sheegay in afar dabley ah iyo laba ilaalo ah lagu dilay saldhig ciidamada cirkaya ay leeyihiin oo ku yaala gobolka bunjab oo u dhow xadka dalka bakistan isku horimaadkan oo maanta oo dhan socday ayaa kooxda dableyda ahi ay ku weerareen saldhigga bathancoot weerarka ayaa bilowday saaki goor hore iyadoo oo rasaasna la maqlayay saacado kadib markii weerarku bilowday saraakiisha indiya ayaa sheegay inay isku dayayaan inay aqoonsadaan kuwii weerarka qaaday hase yeeshee qaar ka mid a saraakiisha ammaanka ee dalkaasi ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in dableydu ay xubno ka yihiin ururka jeish moxamed ururkan ayaa saldhigiisu yahay dalka bakistan kaas oo doonaya in xurnimo loo helo gobolka ay indiya maamusho ee jamu kashmir booliiska israel ayaa sheegay inay baadigoobayaan nin dableyah kaasoo mukhaayad ku taalla magaalada tel aviv toogasho ugu dilay laba qof saddex kalena ku dhaawacay muuqaal laga arkay kemarad ku xidhnayd tukaan goobta ka ag dhowaa ayaa muujinaya in nin da'yar oo muraayadaha indhaha xidhan boorsana dhabarka ku wata oo si deggan u adeeganaya halkaasi lagu arkay muuqaalka ayaa sidoo kale muujinaya isagoo tukaan gelaya boorsadiisiina duldhigaya gaadhiga yar ee wax lagu adeegto kadibna qori la soo baxaya islamarkaasna waddada dhinaceeda u dhaqaaqay rasaasna furay intaas kadib ayaa muuqaalka kamarada waxaa lagu arkay ninkii oo sii cararaya aabbaha ninka toogashada geystay ayaa aqoonsaday wiilkiisa kadib markii uu muuqaalada kamarada kadib markii muuqaalada kamarada laga baahiyey janalka tobnaad ee israa'iil aabbaha ayaa maamulka arrintan ku wargeliyey sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee a p weerarka maanta ayaa yimid iyadoo meydka nin saddex iyo labaatan jir falastiini ah oo ciidamada israa'iil ay dileen lagu celiyey daanta galbeed celinta meydkan ayaa looga dan lahaa in xiisadda deegaanka ka jirta lagu yareeyo
halkaad warkaasi ka dhegaysanaysa waa idaacadda v o toos idinkaga imaanaysa magaalada washington aan ku bilowna ee ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay maqaayadda village ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho qaraxan waxaa sidoo kale ku dhaawacmay ilaa iyo afar qof oo kale maqaayadan waxaa isticmaala wariyaasha muqdisho ka howlgala iyo qaar ka mid ah saraakiisha dowladda waana markii saddexaad ee muddo saddex sano ah qaraxyo ismiidaamina lala eegto maqaayadan warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
ugu yaraan laba qof oo uu ka mid yahay ninkii ismiidaamiyey ayaa ku geeriyooday afar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maqaayadda village ee guriga hooyooyinka uu isku qarxiyey qof jirkiisa ku soo xiray waxyaabaha qarxa maqaayadan oo inta badan fadhiistaan wariyaasha magaalada muqdisho iyo qaar ka mida shacabka ayaa barqanimadii maanta waxaa sikadiisa u soo galay nin aan la aqoonsan oo ay dadku aad uga shakiyeen waxaana uu dhex fadhiistay koox wariyaalah oo goobta ku sugnaa waxaana qaar ka mida wariyaashu in yar kadib indhaha ku dhufteen ninkii oo fiilooyin xabadka ugu xirnaa furfuraya iyagoo durbadiina maqaayadii ka kala cararay waxaana islamarkiiba la maqlay qarax xoogan oo gudaha maqaayada ka dhacay kaasoo sababay dhimashada laba qof oo uu ku jiro ninkii isqarxiyey iyo dhaawaca afar qof oo kale oo goobta ka agdhowaa qaar ka mida wariyaashii goobta ku sugnaa ayaa v o a uga waramay sida ay wax u dhaceen meesha wariyaal igu soo horreeyey yara ay soo wacay meesha imaaday wariyaashii markaa imaado salaame meesha fadhiistay gabar weriyo oo meesha ka mid ah kacday nin aan aqoonaan soo dhex fadhiistay ninka buugu watay uu nin uu naxsanaa oo nin sisan camal ahaa guluuska shaatiyada furtay wuxuu la soo baxay fiilo marka waxaa arkay fiilo markuu laba jeer ninka uu fiilada jiida marka arkay waxaan dhaha war muji daaimaa ninka waxaan waa shakiyo waa kacay waa racaare aniga marka walaashda way soo raaceen yirida markaan marna waa raacay qarax iyo bira oo nagu duldaatay dhagahan waana xirmeen aniga waxaa arkaya dad meesha way daadsanaayeen wariyaasha ila jisocday inay yihiin dad shacabini mash kale saarka hadda aniga waa naxsanahay wax ma sheegi karaba dareenkayga waa caad maaha annaga meeshaa fadhinay wariyaashu waa ogtaa meeshan wararka iyo waxyaabahaasa xogta lagu wadaagaa waxaa dhacday inaan saacaddu adigu markay ahayd saddexdii iyo qadar soddon daqiiqa inaan meesha soo fadhiisto wariyaal meesha jooga fakisboob ee ka aruursado ku aadan xeerka warbaahinta la ansixiyey sida loo u arkaan adi durbadu waxaa dhacday in meesha qof naftiisuuraha u yimaado qof weriyaa la joogay qof weriya agteeda jooga dhawar meeshan soo bax waxbaa qaraxa ka dhacooy iyo ninkan wasqarxirwa sidiian kusoo kala carra anuu waxba ogeyn albaabka hore markaan kasoo baxa shabaq kasoo baxana qarax wuu dhacay alxamdulilah waa nabad qabaa inta asxaabteedana oo meesha isla fadhina dhammaantood way nabad qabaan alxamdulilah iyadoo hadalkii la hayo durbo waxaa la maqlay qarax xoogan oo maqaayadii ka dhexdhacay oo ahaa ninkii goobta fadhiyey ee markii horeba shakiga laga qabay dadka ku dhaawacmay ee ahayn laaya afar ruux dhimashaduna ninka isqarxiyey iyo qof kale oo isaguna maqaayadda ka shaahaya xilligaasi ayaa ku dhintay runtii waxay ahayd jawigu mid mar qura isbedelay oo goobtii waxay noqotay goob burbur iyo hilbadeed ay yaaleen maqaayadan waa maqaayad the village ayaa la yidhaahdaa waxaa isugu yimaada dadka shacabka ah ee ka agdhow agaarka madaxtooyada iyo weliba wariyaasha magaalada muqdisho inkastoo xilliga maanta qarax uu dhacay wariyaashu ay ahaayeen kuwa aan si fiican u imaanin oo xilligaas xilli ka dambeeyay haddii qaraxaas u dhici lahaa wariyaal badan oo saameyn ku yeelan lahaa laakiin goor hore ayuu dhacay qaraxu oo tobankii iyo wixii ka dambeeya ayay wariyaashu aad u iman jireen maqaayadu laakiin qarax ayaa dhacay tobankii waxay ka horreeyey mid ka mid a shaqaalaha maqaayadda the village oo uu xilligaasi qalqal badani ka muuqday ayaa ka warbixiyey waxyaabihii uu indhihiisa ku arkay maanta walaa beertala caadi maaha dadka macnaha iisheekeedii aniyo meeshaa joogay waxaar kadib waxaa maqla gaari baawara meesha yaalo baawarka markaa macnaha yaal ma naqaana dhan wiilka waa baxay abaar kadibna waxaa la kulanay baashi oo macnaha qarxay waa qof qof dad qof dad badan oo dhaawaca qoorka qoorta badka gocsan mid caloosha wax ka gaaray midna madaxa ka gaaray oo la qaado oo miid ah qaraxa ismiidaaminta kadib ayaa maqaayadda the village waxaa soo gaaray qaybo ka tirsan ciidamada ammaanka waxaana ay halkaasi ka sameeyeen baaritaan ku aadan sida ay wax u dhaceen maqaayadda the village ayaa marka lagu daro qaraxii maanta waxa uu noqonayaa kii saddexaad ee maqaayadaasi lala beegsado iyadoo qaraxyadii horena ay ku dhinteen weriyaal iyo dad kale oo shacab ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal mar kale waxaad weli la socotaan idaacadda v o idinkaga imanaysa magaalada washington dowladda boqortooyada sacuudiga ayaa maanta xukun dila ku fulisay wadaad shiica oo lagu magacaabo nimir annimir iyo lix iyo afartan qof oo kale oo u badan xubno ka tirsan ururka alqaacida kuwaasi lagu helay falal argagixisanimo dowladda sacuudiga ayaa sheegtay inaanay u dulqaadan doonin kooxaha jihaadoonka ah iyo weliba rafshadaha ay ka samaynayaan dalkaasi waxaana si gaara u sheegtay shiicada laga tirada badan yahay ee sacuudiga ku nool warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheenna cumar cali axmed
dowladda sacuudi carabiya ayaa maanta dishay toddobiyo afartan qof oo uu ka mid yahay wadaadka caanka ah ee shiicada nimir al nimir waxaanay ku tilmaamtay dowladdu dadka ay laysay in ay ka mid ahaayeen ururka alqaacida sida oo kalena ay kacdoona ka wadeen sacuudiga gudihiisa sacuudigu dadka uu laayay intooda badan waxa uu ku eedeeyey in ay ku sifoobeen weeraro ay alqaacida u geysatay sacuudiga tobankii sannadood ee lasoo dhaafay in dadkaasi ay fuliyeen hase ahaatee afar qof oo uu ka mid yahay sheikh nimir al nimir ayaa waxaa sabab looga dhigay dilkiisa in ay ka dembeeyeen mudaharaadyadii ay muslimiinta shiicada ah ka wadeen ay kaga soo horjeedeen dowladda sacuudiga mararkii kacdoonnadu ay gelgeleen wadamada bariga dhexe sannadadii lasoo dhaafay iyo weliba dil toogasho ahaa oo loo geystay nin boolis ah xilligaas waxaa dilka laga fuliyey labiyo toban goobood afar xabsi waxay isticmaaleen toogasho toos ah halka inta kale ay seef kurka kaga jareen dadkii dilka lagu xukumay waxaa arrintaasi markiiba cambaareeyey dalka iiraan iyo waddamada xulafada la'ah ee shiicada ah gaar ahaanna waxay cambaareeyeen dilka loo geystay sheikh nimr balse sacuudiga ayaa markiiba isagu adkeeyey ammaanka goobaha ay deggan yihiin dadka shiicada ah iyo xaafadaha ay ku badan yihiin shiicadu ee dalkaasi sacuudiga taas oo uu ku tilmaamay inuu kaga hortagayo adkaynta ammaanka iyo weliba mudaaharaadyo lagu toonsan yahay inay sameeyaan dadka shiicada ah ee deggan gudaha dalka sacuudi carabiya warku waxa uu sheegayaa in ay tallaabadani tahay mid u muuqata in lagu niyad jabiyo dadka sacuudiga ah si ay uga gaabsadaan falalka xagjirnimada ah kadib markii ay sannadadii lasoo dhaafay dad badan ku dhinteen qaraxyo iyo toogashooyin toos ah oo ay geysteen kooxaha sunniyiinta ah ee dalkaasi sacuudi carabiya islamarkaana ay kooxda i s ugu baaqday taageerayaasheeda dalkaasi sacuudiga in ay weerar ka fuliyaan boqortooyada sacuudi carabiya warku waxa uu intaasi raaciyey dilka loo geysta toddobiyo afartanka qof ee lagu saleeyey arrimaha amniga ee dalka sacuudiga inuu yahay kii ugu tirada badnaa tan iyo sannadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankii markaas oo la dilay saddex iyo lixdan qof oo lagu eedeeyey inay afduub ku qabsadeen masjidka weyn ee xaramka ee ku yaala maka al mukarama sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii aad iyo aad buu mahadsan yahay waryaheenna cumar xasan oo noo soo koobayey warbixin ka hadlaysa dil toddobiyo afartan qof loogu geystay oo adhaadee dowladda sacuudiga ay ku fulisay halkaad kala socotaanna waa v o a washington
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos magaalada washington idinkaga imaaneysa waa sabti bisha janaayona waa laba sanadka labada kun lix iyo tobanka maxamed cabdi xasan iyo maxamed cola xasan iyo idaacadada la socodsiinaya haatanna magaalada garowe madaxweynaha maamulka puntland cabduweli maxamed cali gaas ayaa maanta garowe ka furay shir uu doonayo inuu kula xisaabtamo madaxda iyo hay-adaha maamulka puntland warbixintan waxaa magaalada garowe ka soo diray waryahayaga nuux muuse berjeeb shirkan oo socon doona muddo saddex cisha islamarkaana uu shir guddoominayo madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa qorshihiisu yahay sidii loola xisaabtami lahaa hay-adaha dowladda sida dhammaan golaha wasiirada iyo hay-adaha kale ee dowladda wixii ay qabteen iyo haddii ay jiraan kuwa fadhiid ah madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa tilmaamay in kulankan uu yahay mid hay-adaha dowladda waxqabadkooda ay ku tusinayaan shacabka ujeeddada barnaamijka laga leeyahay saan hore u sheegnay waa wax iska sahlan waxaa loo shaqeynaya waa shacabka puntland wey waxaa loo shaqeynaya madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo baarlamaan ma waxaan hawsha u haynaa waa dadweynaha reer puntland wey waxaa waajiba marka inay arkaan dadka inaan looga sheekayn inaan dowladda lagu qiimeyn fadhi ku-diridada iyo makhaayadaha warka laga sheego dadka aanu u sheegno in in shacbiga puntland iyo dowladdu ay isu muuqdaan waxaa la yidhaahdo transparency and accountability dowladdu hawsha ay haysaahi wax secret ah maaha wax qarsoodiya maaha waxaan rabnaa marka dadka iyo dowladdu inay isu muuqdaan dadku shacabku inay dowladooda qiimeyn karaan in ay arkaan waxaan qabsoomay waxaan qabsoomin iyo sababta u qabsoomi waaye inaan u caddayno way waxaa meesha isugu nimid madaxweyne gaas ayaa tilmaamay in shacabka puntland ay iyagu yihiin garsoorka iyo go-aanka gaarista soo bandhigidda waxqabadka hay-adaha dowladda innagu ka xukuumad ahaan waan isqiimeyn karnaa dhexdeenna waana noo qiimaysan yihin ilaa xad cidda shaqaysa ciddaan shaqayn wasaaradda fiican iyo midda xun laakiin waxaan rabnaa qiimeyntaas inay nala ogaadaan shacbiga reer puntland dadka ugu dambeeya ultimate arbitrka ugu dambeeya ee wax kala saarayaahi qiimeynta rasmigaahina aan ku dhisnaynin jeclaysigii waa weeye midda ay qiimeeyaan dadweynaha puntland weeye insha allah waxaan rajeynaynaa marka waxaan leenahay haati burhaanakum ninkii shaqeeyey waa la arkayaa ninkaan shaqeeyey waa la arkayaa ciddii wanaag samaysayna waa muuqanaysaa ciddii hawlshii loo idmaday gabtayna waa ay muuqanaysaa dadkaa idin qiimeyn doona waa mahadsantihi wasalam calaykum mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha dowladda iyo aqoon-yahan ka madax bannaan dowladda ayaa su-aalo weydiinayay mas-uuliyiinta maanta madasha kusoo gudbinaya waxqabadkooda kulankan oo ah kii labaad ay soo bandhigto xukuumadda uu madaxweyne gaas hogaamiyo islamarkaana ah kuwa aan horey loo qaban jirin ayaa waxaa si toos ah loogala socday qaybaha warbaahinta soomaalida nuux muuse birjeeb v o a garowe
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal nuur warsame mire oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka jabuuti ayaa sheegay in rabshadihii dhowaan ka dhacay jabuuti ay dad kala duwan oo jabuuti u wada dhashay ay ku dhinteen wuxuuna beeniyey in ciidamada amnigu ay qabiil gaara beegsadeen xildhibaan nuur ayaa ku eedeeyey afhayeenka hisbaahaysiga mucaaradka daahir axmed faarax inuu doonayo inuu kiciyo dhallinyarada jabuuti isagoo raadinaya kursi xildhibaan nuur warsame ayaa waxa uu warramay wariyaha v o eda jabuuti ramadaan muuse waxa weeyaan ninkaasi uu nagu xadgudbay dad dhallinyara oo maaragtaani uu reer jabuuti ah ayuu inuu kiciyo doonaya waxa weeyaan arrintaa meeshii kaluu uu kursi uu ka doodoonaya isagu oo uu siyaasad ka doodoonaya ka doodoono inuu maaragtaasay reerahana uu dhex galo uu fidnad uu ka abuura maaha waxa weeyaan reerku mawlid buu iska dhiganayay iskudhac baa yimiday iskudhacdaana xagga alluu ka yimiday waxa weeyaan waa labada qaybood ee reeraha matelaya reerkii iyo maaragtaan mas-uuliyiinta reerka unbuu ismaandhaafkaay ka yimiday waxay dawladilaysay ma ah waa wax xagga alla ka qorraayoo uu dhacay dee sideebaa hantana loo xallin karaabaa ayaa meesha jirta waan maaragtaasay waan gallay arrintaa maaragtaasay reerun maaha waxa dhintay waa qabiiladii jabuuti deganaayo oo dhan waxaa maaragtaasay halkaa ku dhintay ha u badnaadaan laakiin tirada inta la sheegaya waxa dhintay kolka hore waxay ahayd takhtarka intii la geeyey toddoba ahayd waxaa ku biirtay meelaha dhowrbaa ku biirtay adugu waxay noqdeen labaiyo toban carab oo nin carab ahoo dib u dhaawacmay oo isaguna dib u dhintaa la sheegaya markaa waa labaiyo toban labaiyo toban kaaba waan tacsiyeynay xaafad kastaba xaafadeedii baan tagnay waxaan siinay wixii ay u baahnaayeen caas iyaan u geeyey aniga lugtaydaana ugu geeyey anigaana xaqiijinay waxa weeyaan kurtuurkuteenida laleeyahay maaragtaasay maahine waa labaatano maahine waa kotono dadka yayna waxaa laga dhaadhicin waxa weeyaan haddii ay rag siyaasiyiina dabada ka soo riixayaan ay dabada ka soo galayaan ma qurux badno waxa weeyaan siyaasadda halkayga kalaa laga doonaa siyaasadda dhulka kalaa lala tagaa siyaasadda qabiil laguma saleeyo waxa weeyaan raggaasi waxay ka soo horjeedaan waxqabadka madaxweynaha mucaaradku wuu iska jiri karaa oo lama diidana laakiin waxa weeye mucaarad dalka burburiya looma baahna dee maanta iminka xalkiibaad ku jirtaan sidanaad ka dhawaatisay haddana mas-uuliyiin reerkii ka tirsan aad u hadlaysay iminka aad ka dhalatay ayaa xidhan taa lafteeda xalkayga ma ku jirtaan haa waan ku jiraa taa xilkiga oo reer ahaan wixii la qabtay wixii siyaasad iyo dee siyaasad u xidhan maahina wixii la qabtay waana noo keenay war waa kaa dadkiinnii weli beel beelaha ka tirsan oo dadkoogii gacanta laga soo geliya ma jirto wuxuu waa dawlad in kastay hantana nasaseer noo samaysay oo maaragtaanay si fiican noo samaysay weligeed ma dhicin jabuuti bulsho la yidhaahdo waar mas-uuliyiintoodii aawe waar wixii aan maaragtaanay joolashi la geeyey waa kan la yidhaahdo weli waa maalintii koobaad weeyaan jabuuti ka dhacda waxa weeyaan waa haqdhawr uu madaxweynaheennu uu no haqdhawrayo uu shicibkiisa dhibaatada ka dhowrayo
kaasi wuxuu ahaa nuur warsame mire oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jabuuti oo u warramayey waryahayaga ramadaan muuse haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamij gaara oo aan ugu talagalnay munaasabadda sanadka cusub waxaa soo jeedinaysa saare ciidla nuur
iyo hoganaan dhaafe halkii loogu mahadnaqay dahabaabimeyide waarka horiyo hoganaan dhaafe halkii loogu mahadnaqay dahabaabimeyide
sanad wacan oo wanaagsan dhammaanba dhegaystayaasha v o e da meel kasta oo daafaha dunida ka joogtaan waa maalintii labaad ee sannadka cusub ee labada kun iyo lix iyo tobanka dunida oo dhanna waxaa ilaa habeen hore ka socday dabaaldegyada sannadka cusub iyo soo dhowayntiisa laanta af soomaaliga ee v o e waxay idinku tala gashay barnaamij gaara oo toddobaadkan aanu kaga nasan doonno barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo xilligan oo kale aad dhegaysan jirteen barnaamijkeennan galabta wuxuu idinka iman doonaa meelo kala duwan fanaaniinta martida noogu-ana waxaa ka mid a cabdihani xaashi cabdilaahi jacaylka nintaaqadiisa qofaad u nugushahay xaggiisa madaysid nasteexadiiso fahmi giire oo jabuuti jooga iyo fanaaniinta dhallinyarada ah ee magaalada muqdisho dhulkayga ka guuri maayo qaxooti uu dhuuman maayo magafay dharbaaxi maayo
iga walle tahriibtu waa adoo qaxoonti usii dhuumanaya uun ilain la cidikaama hor haysa markaad waddanka soo gelayse waa lagugu dhexarkayaa un adoo joogo markaasuunbaad leedahay qaxoonti baan ahay waxay tiri gabadhaasi qaxoonti u dhuuman maayo halkaan ku dhashaan ku dhiman halkaan ku dhaqmaan ku dhergi markaasay sii raacisay allahayow dhulkaygow aan dhibaata kuu iman allahayow dhulkaygow dhiig lagugu daadinin dabcan abwaano iyo fanaaniin tiro badan oo aanan halkan kusoo wada koobi karin ayaa barnaamijka marti noogu ah balse aan inoogu furo heestan oo ka mida kuwaan ugu jecelahay heesaha uu qaado fanaanka xasan aadan samatar oo talow hore heestaasi miyaan u jeclaa mise xaalku waa boholyowga iyo daltabyada uun si uun bay noqona waxaan idin leeyahay waan idiinba saasee bulsho yahay ma nabadba sanadka cusubi nabad ma idiinku soo galay waa hagaag aynu gudagalno barnaamijkeenna ee waxaan ku bilaabayaa magaalada muqdisho oo uu ku sugan yahay aboowaheen waryaheenna cusub cabdiqaadir maxamed cabdulle oo qaar ka tirsan fanaaniinta magaalada muqdisho kula kulmay xarunta beerta nabadda cabdiqaadir haye ma lafaaya xaawa cabdi xasan xaawa degan waa fanaanada yar waxaayna dhex martay aniga iyo xaawa degan sheekadan oo ay ku jirto hees jacayl oo aan huba in dhammaan ayna wada dhaqaajin doonto waa mahadsan tahay okay waa ku faraxsannahay sanadka cusub ilaahay ha ka dhigo kii kan bilaabanayo midkii kheyrku noogu jiro dhalinyarada iyo jawiga magaaladana waa jawi aad u qurux badan oo aa ka dareemi kartid nabadiyo nuusiyaaday sida beerta nabadoo kale daljirka liido maasha allah ilaah hanuu siyaadiyo maadaama ay sanad cusub tahay waxaan rabaa inaan damaashaad ama farxadda kula qaybsada hees jaceyl ah erayadeeda khiiradeeda qaabkeeda mar dareenkeeda walba waa hees la sameynaya daban dee qof bay qusaysaa waxbay heestan maadiga si gaara kuu qusaysay maadigaa lagu maxay maxay ujeedku ahaa heesta abwaanka iyo ereyada iyo laxanka abwaana ii keenay mid aan codsaday oo ani dareen aan raadinayo ma ahayn mid abwaanka uu ila soo jeclaaday ahayd marka ujeedka maadan ogeen cidda loo qaaday cidda ujeedku ahaa maya ulajeedka ma aqaan laakiin heesta markaa qaaday waxay ka- ka turjumay dareen igu jiroo kale aniga adiga Haa, hadda markaa qaadayo kale waxaa jeclaa waxaan jeclahana ma aqaano haye marka waa hees dareen ah maxaa naga maqashay kartaa bal hadda dayrto kalkeedi keliyada biyaysay ama kayn agbadlaad ka fisay naftaydi ma og tahay kalgacalkiyo kohashada dareenka waa adiga kobcinayo kalsoonida abuure Haye, waa iiga jeedaa online inaan ruxmay
cajiib waan hubaa in qaarkiin badan ay weli madaxa la sii ruxayaan heestaa jacayl ee codka macaan xaawadegan balse kale ma liitaan fanaaniinta daada yar ee ku nool magaaladan gaar ahaana hablaha leyla cabdulxaashi waxay ku damaashaadaysaa bartamaha beerta nabadda maasha allah cabdiqaadir waad ujeedaa aadan yacni inaan u faraxsanahay sanad cusubaa hadda sanadaan naga teg sanad cusubaan soo dhaweynaynaa maxaad horta la wadaagta sanadkan eh, oo aad aad heesaha kan cabdiqaadir waa mahadsan tahay hees een, ani heeso badan aan qaada wadan iyo jaceelba laakiin hadda waxaan u soo xulayaa hees yacni wadani ah dhulkayga ka guuri maayo qaxooti uu dhuuman maayo magafay dharbaaxi maayo halkan ku dhashaan ku dhiman halkan ku dhaqmaan ku dhargi halkan ku dhashaan ku dhiman halkan ku dhaqmaan ku dhargi halkaada ku dhaqmaan ku dhargi
dhulkayga ka guuri maayo qaxooti uu dhuuman maayo magafa i dharbaaxi maayo halkan ku dhashaan ku dhiman halkan ku dhaqmaan ku dhargi halkan ku dhashaan ku dhiman halkan ku dhaqmaan ku dhargi halkan ku dhaqmaan ku dhargi allahayow dhulkaygo aan dhibaato ku iman allahayow dhulkaygo dhiig lagugu daadin allahayow dhulkaygo nabadaad ku dhaqantaa allahayow dhulkaygo calankaagu dheeli
yaa salaam hadda dhawaaqaasi idin soo gaadhayaa bombay kama imanaya ee waa baydhabo janaay bilaantiin badansho beenbeen ma weelaa
anaga mukhtaar maxamed catoosh ayaa magaalada baydhabo kula kulmay wiil fanaana oo heesaha hindiga u bedela af soomaali oo ilayn afka mayga iyo muusiga hindiga waaba la isugu talagalay idinkaaba ila arki doonee aan idinku wareejiyo mukhtaar maxamed catoosh catoosh haye sahayteen dageystayaal waxaan la kulmay abwaan faarax xuseen xaaji oo loo yaqaana abwaan wirow abwaan wirow waa nin dhallinyaro ah oo curiya heesaha wuxuu kaloo sameeyaa heeso afafka qalaad ayuu bedelaa waxaan kula kulmay magaalada baydhabo ugu horreyntii en waxaan weydiiyey en siday ugu suurta gasho inuu bedelo heesaha aadaad u mahadsan tahay atooshow runtii inaan bedelo heesaha waxay iigu- iigu suurto gashaa ee, iyadoo inta badan aan horey u- u isticmaali jiray daawashada ee, aflaanta ee, kadib runtii nin walba waxa uu ee, cagta saaro ee, wax buu ka fahmaa ee, iyadoo afka hindiga ee, ere- ereyo inta badan aan ka fahmayo ee, teeda kale heesaha markaan sameynayo ee, waxaan u adeegsadaa ee, qaar ereyada ee, waxaa ku jira sida ingiriiska oo kale ee, ta- midda kale waxaa ku jira sida luuqada ee hindiga ee, iyadoo inta badan aan xooga saaro inaan ee, laxanka aan ee, ka bedelo anigoo markaas u adeegsanaya afka soomaaliyeed heesaha ugu jeceshahay ama kuwa aad bedesho kuwa aad aad u xiisayso kuwa ka mid ah Ee, runtii kuwa aan aad u xiiseeyo fast waxaa ka mid ah ee, kuwa hindiga khaasatan ee, kuwa ee, marka atrishiya oo tooraha isla qaadayaan ee, isweydaarsanayaan talantaaliga Ee, talantaaligan ugu jeclaa inaan ee, bedelo ereyada heesaha mid ka mid ah haddii aan waxyar aan kaaga taabto waxaa ka mid ah ee, sida ee, heestan oo akshay kumar uu ku luuqeynayo filinkii lahawka diraanka isi nasrudiin shah ee, heestaas oo lagu qaadayo meel goob aroos ah ee, hanraabey xaqiiqdii aroos xiisan weelen rege meelba rogo hamiishay hanraaba Raaway xaqiiqdii aroos biisan weela rage meel baroogo hamiishay hanraaba
dad badan ma kuu soo hambaliyay in heesaha aad qaadaysid oo ma u muuqdaan inay ku- ee, ku qanacsan yihiin amaba ay xiisegelinayso Ee, runtii aad iyo aad markii hore aan bilaawayay waxay ahayd labada kun iyo saddex iyo tobanka ee, hal hees aan markaas ku tijaabiyey codkayga iyadoo dhallinyarada magaalada baydhabo aad ay uga daba dhaceen iyagoo mar walbana iga soo codsanaya inaan jimco walba mise isbuuc walba aan u sameeyo hal hees haddana dadaalkeeda ayaan wadaa dhallinyartii ayaan waxaan u sameynayaa is- isbuuc walba hal hees waxaan filayaa heesta in dad badan ay soo jiidatay en abwaan wiirow heesaha kale ee aad qaaday maxaa ka mid ah atoosho waxaa ka mid ah heesaha kale aan qaaday hees uu ku luuqeeyo aktarka la- eh, aktarka la yidhaahdo aamir khan isla markaasna ay iswe- eh, isweedarsadaan atriishada mamtaa kulkarni ee filinkaas eh, soomaalida dhexdeeda runtii waxaan u malaynaya inuu aad caan uga yahay filinkaas waa filinkii la odhan jiray bazi Eh, heesta eryadaas haddii wax yar aan ka taabto dhiiranaantii aan ku dhaartay isma dhimaynayso dhawaaw mar haddiin ku waayo ani waa dhibkayge dhalintoo dhammaana ka dhoorsahaa dhiiranaantii aan ku dhaartay isma dhimaynayso dhawaaw
weli dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington barnaamij gaar ah oo aanu ugu talagalay sanadka cusub ayaanu dhex mushaaxaynaa haatanna boosaaso iyo faadumo yaasiin jaamac maandhay sanad wanaagsan adiga iyo abwaanada barnaamijka kaala qayb qaadanayo ugu horeeyo shamiraaye
cabdiraxmaan maxamed xasan shamiraaye Eh, bismillaahi raxmaan raxiim horta ummadda soomaaliyeed guud ahaanba waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa ilaahay haynagu gaadhsiiyo horumar liibaan badhaadhe iyo bashbash iyo barwaaqo idamka ilaahay jacaylku igama baxo faadumoy calankii jacaylka weli sidii baan u huwana mucaashaqiinta iyo dadka qalbigooda u nugol yahay duruufta jacaylkana boqolkiiba boqol waa salaamaya dal iyo dabad meeshay joogaanba ilhaan baa u horraysa intaan salaamayo efkana aan u jeclahay guud ahaanba waxaan salaamayaa dadka soomaaliyeed bahweynta saxaafadda dal iyo dibadba ha joogeen khaasatan kuwa v o a maxaanku idhaahdaa abwaan cabdi cali boos iyo siciid xaaji xasan gaar waxaan u salaamayaa si gaar ah maamulaha guud ee kambaniga weyna barakaysanee himila petroleum company waa cabdinuur yaasiin cismaan abwaan waxaa ka mid tahay abwaaniinta soomaaliyeed sanadkii inoo kowsaday maxaad ka oran lahayd sanadka hore waxyaabihii adiga ku cajabgeliyey ama aad ka yaabtay maxaa ka mid ahaa wallaahi walaale waxyaabihii aan ka yaabay un kolley waxaa ka mid ahaa yaabka faadumoy horta wuu isa soo tarayey qaybtii suugaanta ama eh, saxaafaddii abwaannimada in dhoweyto kuma taxalluqo wasaarad warfaafineed oo hana qaaday oo soomaaliya guud ahaanba ka jirta oo fankii iyo suugaantii ay hoos tagto dhaba markii aan waayey darawar soomaaliyeed baan hayo gaadhiga kambaniga magaciisu ku qoran yahay himilo himilo petroleum company baan u shaqeeyaa dekeddaasaan daabulka u doontaa waa la i waraysto waxaa la yidhi maxaa gaadhigaagu u safri waay waxaanba ka baqay hebel baa baxay halkanaa lagu dhacay oo maxaa loo dhacay waa la dhacay dhicii oo maalayacnuyoo farabatay dhakafaarka dunida iyo dhalanteedka waayaha dadkii baa iswada dhacay anna waxaan la dhaygagay nin la dhacay ayaa dhacay aniga layma dhicin weli aniguna ma dhicin ruux kan la dhacayna ma arkeen kan wax dhacayna ma aqoon dhulkeenna iyo arlaa'iga dhac ku baahsan baa jira kii wax dhacay ha dhicinoo kaan wax dhicin dhac baa timi dhucuse wuxuu u daran yahay adigoo ninnaba dhicin reerkooda wax dhici jiray in laguu dhacaa badan dhici waayihii hore sidii laysu dhici jiray laysuma dhacaayo dhac dhac dhaafay baa yimi sidaa darteed ayaanan boosaaso u dhaafin oo aan dekedayda daabulkaygaa ku gurtaa gaariga weyn oo gobolada ka shaqayn karana waad wada waa wataa oo weliba kurimoodha haddeer
waa abwaan cabdi cali boos marka ugu horraysa aad baan u mahadsan tahay faadmo yaasiin shaqaalaha idaacadda v o eedana aad baan u salaamayaa anigoo jecel ilaahay inuu nooga dhigo sanadkan sanad wanaagsan sida aan jecelnahay ah, waxaan leeyahay sanad yahow cusubi saddex boqol ayaamood lixdan iyo siyaadaa sadkaagii ahaadoo lagu seeragooyey waa lagu sugaayoo lagu sacabtumaayoo lagu saadinayey saami wacan mid yeesho nabad iyo sareediyo sama lagu nagaado midkiisima dadkeenno ka dhex saara xumahoo isu soo dhoweeyo aan saluug lahayn saahaa dhacayiyo sulufkiiyo colaadaha soomaali idilkeed saxaltire ahaawoo sannad khayra noo noqo
haatana hargeysa ima nabad baa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa la kulmay qaar ka mida fanaaniinta xiddigaha geeska oo isugu jira fanaaniin miisashanno iyo weliba dhinacii durbaanada shirwac haye wixii dhiiglow dhaqaaq qaaci iyo miisi kululba galabta xaggiinaa lagu sheegay waxaa halkan igula sugan fanaanka codka macaan ee cabdixaani xaashi cabdilaahi kaministaha gacanta macaan ee maxamed miir iyo weliba wiilka fariisa loo bogay ee bashaar oo dhinaca durbaanka inoo tumi doonaa ugu horreynba haye horta dhammaan ummadda islaamka meel kastoo ay ku joogaan waxaan leenahay sanad wanaagsan maxaahaday inta xidigaha iyo kooxda iyo fan ahaan gaar ahaantaydaba xiiseysana waxaan leeyahay meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay waqti wanaagsan allah inooga dhigo sanadka sanadka cusub iyo weliba een, labada kun iyo lix iyo tobanka maxaad bulshada ugu bishaarin lahayd iyadoo soo wadaa Een, bulshada waxaan ugu bishaarinaya inaanu xasuusino heesihii hore ama fankii hore sida raaxeeyihii oo kale iyo heesihii qaaciga ahaa codka toolmoonaa Een, ayaanu xasuusinayna caawa heesta ugu horreysa aynu barnaamijka sanadka cusub aynu bulshada aynu kula caweyn doonaa maxay tahay cabdihani Een, heestaas waxaa la yidhaha khadraa Een, haddii la yidhaa waa hagaag heesta khadre iyo weliba maxamed miir bashaar iyo weliba cabdihani aynu si toosa ugu wada raaxaysano
dumar lama sinido dunidaba dhammaan nuurkaad ku dahdo hidaha iyo dhaqankana rabba kugu deeqo hidaha iyo dhaqankana rabba kugu deeqo dirac gesiyo isiba ku dhalaye dirac gesiyo alla deeqsiba ku dhalaye dirac gesiyo deeqsiba ku dhalaye dirac gesiyo alla deeqsiba ku dhalaye yaa salaam yaa salaam n waa qaacigii weliba iyo weliba kooxda xidigaha geeska iyo weliba sanadkii cusbaa labada kun iyo lix iyo tobanka ayaynu dhex mushaahaynay aad ayaa idinku mahadnaqayaa dabcan mid waa taa midna waxa iskale iyo ta kalena maxay odhanaysaa iyaduna een, heeseeda maxaa ka mid ah erayadeeda Ee, taa kale erayadeeda waxa iskale cabdirisaaq xaamid aydiid jaylaani waa heestii ugu dambeysay saaxiibkay aad baan u salaamayaa aad iyo aad ayaanu u salaamaynaa Een, cabdirisaaq xaamid aydiid jaylaani waa abwaan ka mid a kooxda xidigaha geeska halkiisaanu ku salaamnay Een, waxay maxaa ka mid ah iyadana maxay tiraa erayadeeda jacaylkani taaqadiisa qofaad u nugushahay xaggiisa madaysid nasteexadiiso adoo qaba nabaaradiisa jacaylka nitaaqadiisa qofaadu nugushahay xaggiisa madaysid nasteexadiiso aduu qaba nabaaradiisa jacaylka nitaaqadiisa qofaadu nugushahay xaggiisa madaysid nasteexadiiso waxaad nacab tahay dhibtiisa ma raadisid niyaad jabkiisa naftaadana waad allawaad taadana waad ku soortay
codka fanaanka cabdihane xaashi cabdilaahi intaasi haddii aynu ku soo dhaafno sidoo kale cabdixakiin wuxuu la kulmay faadume ibraahim ismaaciil oo ka mida dhegaystayaasha sida weyn ugu xidhan barnaamijyada v o e da sheekada dhex martayna waxay u dhacday sidan faaduma iyadoo ugu horreyn baan ku salaamayno in jacaylka maxaad ka aaminsan tahay se maxaad ka cunaysa hortaa waxaa weeyaa gabdhaha dumarka inta badan mukur baa naga naga buuxa moogti ninkii oon jecelahay baan halkaa wadadaan marmarayaayo kolba meel baan marayaayo markaasaan saaxiibada odhanaya wakaade wakaade laakiin inanku warkaba wuu cadaynayaa maantana da hawl fududayn internetkii tilefoonkii xaajaduba way dhan tahay fuqaygii sanaa tahay waan ku jeclahay fihimahinda laylaay caanabe waxaa de wax walba wuu ugu yeedhayaa marka heestanina waxa wey taasunbay la mid tahay maxay odhanaysaa markaa haysta marka waxay leedahay heestu sacadii aysad ka waa nabad sacadii aysad ka waa sharaaf sacadii aysad ka waa subag samihiyo sareedada saatirkii kuma ogobay ku siiye ogobay ku siiye waxaan kugu masala oon kugu sifeeya sagal gacsanayo seereheeni baramayo sanaag bari ku hore sanaag bari ku hore sida tahay sideedii sida tahay sidoodii qalbiga iga saqsantaho aniga waadi sida tahayo dhammaan waadi wada tahaye saacadii la joogaba saatir waxaan baryayaa saacadii la joogaba saatir waxaan baryayaa inaad sawjadii noqoto aan kugu sidkanaado ood igu sidkanaatee dhiririndhiririr xaaskaygii aad noqotaa famayo fihimiyo xasan iyo xuseenna duushaan ku qaadnaa
yaa salaam yaa salaam waa fahme iyo fahime iyo xasan iyo xus xasan iyo xuseenba waa macnaha in ilaa iyo ubad laysu dhalo halkaa la gaadhiba halkaas sumire maxaa kugu dhaliyey markaa heestan waxaa igu dheliyey anu horta sidaydaba maandeeqdan bari ka dhagaystay ti oo la waraysanaya waxay tihi jacayl baaban ka samaysanahay sayir bicigana waxay tihi col baabanu nahay qofka ka cawda soo ma garanaysi markaa aniguna marka Fa- faadumana maxay tihi marka faadumana dee waxay tidhi ilaa i- ilaa maatin iyo cidhib inay ilaa maatin iyo cidhib inay difi igu taal haddaad nacab waad i arkaysaa dee. Dif buu leeyahay.
de imaka dareenkaaga baaba isbedelay baa markaa adiba ka qaadaysa gebigaas faadumadan arkayo maaha oo soo niyad waxan waa niyadda moogtahay markaa ciyaar weliba yaag iminka waktigaan inoo wada saamaxayne dee ciiddaa wax leeg baynu tirin lahayne
Eya, aday hunoya alla hobale hobale dhankaa iyo jamhuuriyadda jabuutina aynu u kacno ramadaan muuse ayaa la kulmay qaar ka mida hobolada reer jabuuti oo uu ugu horeeyo fahmigiire malaha intiina badan ay dhegaysanaysaa waxaad ku xusuusan doontaan riwaayadii if iyo aakhiro oo uu ku matalayay iimaan intii kala raacin maayo horaa loo yidhi waa loo qarayaae waxaan se ka tacsiyadaynayaa dhammaan fanaaniinta soomaaliyeed gaar ahaanna fahmi giire oo ay riwaayadaasi fiyo akhraba wada matelayeen ruun daahir caynaan oo xagga jiliinka aada ugu horreysay allaha u naxariista ruun aan idinku wareejiyo ramadaan iyo weliba fahmi giire oo isaguina leh sanad wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat anigu waxaa la ilaa fahmi giira buux oo ku magac dheerfaa waxaan ahay fanaaniinta ama jilaayaasha jamhuuriyadda jabuuti halkan waxaan ka soo dhowan ama aan ka salaamayaa sanadka cusub awgii dhammaan wixii i garanayaa muuqayga iyo magacaygaba waxaan leehay ilaahu nooga dhig sanadkan sanadkii halqaba kii aan ka filan deganaasho iyo xasilooni iyo nabad iyo horumar aan ka jabuuti ahaan iyo caalamka islaamka iyo carabtaba iyo afrikaba heeska oo uu qaado siciid xamar qoon addoonkaasad hayne saaxiibiyo ina adeer cid wax siisa waaye saxariir dharaadeed mudka uun sugayaaba adiga ka saare satirow allahayow sannadkan maanta samayo wanaag waa inaadna siisa jaaw sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa waxaa imika hadlaysa waa abunada deeqaduniyo hambalyada sanadka cusub waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel weji ujeedo ummada maxamed ummadda islaamka gaar ahaan soomaaliyeed waxaan leehay sanad wanaagsan sanadka laba kun iyo lix iyo toban waxaan lahay si wanaagsan allah inagu gaadhsiiyo sanadka sanadkiisana si khayr qaba waxaan lahay kulli caam baluntu bakhayr sanadkana cusube saadarkay ah kaa dhigo kii noo samaadee sabal nagu nagaadee dadku iisa saamaxae subag lagu quruucdaa saadirkay ee kaa dhigo sanadkana cusubow kii noo samaadee sama nagu nagaadee dadku iisa saamaxeey soomaalidu saldhigatee calankeegu aw sarreeyee samada aw ka muuqdaa saadirkay ah kaa dhigo maadaama xabeebanlaahi raalli baanu raalligeliya ummadda soomaaliyeed adiga sameeye markay reedeen heestan anaa sameeyey macalaxanka anaa sameeyey kabacdina codkaygaan doonayaa heest inaan ku furo oo iminka inaan heesaan ugu talagalay magaran sanadka laba kun iyo lix iyo toban dhowr inaan turtaan ugu talagalay laakiin insha allah idaacadda v o eda anoo abwaan heesaan sameeyaan insha allah u soo dayn doonaa laakiin maanta ahaan waan usii bishaaraynayaa
waa tahay gabagabadii baynu joognaa ramadaan muuse bonane baanu idin leenahay adiga iyo dhammaanba fanaaniinta guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeennii gaarka ahaa ee nuugu tala galnay sanadka cusub waa naga intaa waa sahre ciidla nuur iyo dhammaanba baxda laanta af soomaaliga ee v o a oo idin leh sanadka kiisa kale ilaahay haynagu gaadhsiiyo caafimaad qab nabad iyo weliba horumar
kahoriyo hodanaana dhaame halkii loogu mahadnaqay lahabaadine wahadayna gabaada waa la qurtayoona wahadayna gabaada waa la qurtayoona nohadaage nokoloweyay nohadaage nokoloweyay nohadaage nokoloweyay nokoloweyay nohadaage nokoloweyay
kiinohagaage noqolohan weeye maxamed coladii fanaan weyn babata kuwana weyn intaasaan kaga gudubna barnaamijkaasi gaarka ah oo nagu talagalnay munaasabadda sanadka cusub waxaa noo soo jeedinaysa saare ciidla nuur maxamed maxaa noo xiga maxamedow ururka suxufiyiinta somalilan hargeysanu tegaynaaye ee solja ayaa soo saaray warbixin sannadeed ay kaga hadlayaan xaaladda suxufiyiinta somalilan ee sanadkii tegay iyagoo sheegay in boqolkiiba lixdan uu hoos u dhacay heerka xadhigga suxufiyiinta oo xiliyadii hore sarreeyey wariyaha v oda hargeysa waa cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warbixintan ka waraystay guddoomiyaha ururkaasi maxamuud cabdi jaamac xuuto cabdixakiinoo dhibta ugu badan ee suxufiyiinta inta badan ka cawdaan waxay ahayd arrinta xadhigga runtii labadii kun iyo afariyo tobankii kiisaskii u diiwaangashanaa soolja marka loo eego kiisaska sanadkan soolja aanu la kulanay boqolkiiba lixdan way ka yaryihin taasi marka waxay muujinaysaa in door muhiima oo dee markaa saxaafaddu ay ka caban jirtay hogaanka cusub ee soolja iyo sooljaba runtii iyo saxaafadda somalilanba runtii ay gaadheen way maxaa keena markaan boqolkiiba lixda waa tiro weyn weeyaan marka ama heer ahaan marka laga hadlayo dee tacdiyada saxaafaddu in badan soo noqon noqon jiray maxaa keenay inay dee xisaab yaraadaan markaa tilmaamayso maxaad adeegsateen ee samaysteen ka duwankii hore runtii wada shaqayn aanu ka helanay bahda garsoorka iyo xukuumaddan odhan kara ayaa kow ka ah tusaale ahaan oo kale laba qodob oo saxaafadda xeerka saxaafadda somaliland jidaynayo oo xukuumaddii saxaafaddu marka hore ay isku afgaran lahaayeen iyo garsoorkuba runtii baanu horumar ka samaynay iyo wada hadal kuwaas oo ah in aan suxufi la iska xidhi karin ilaa iyo maxkamad ay xukunta mooyaane iyo arrinka kale oo ah dacwadaha loo galo dee saxaafadda in qaab madaniya loo galo runtii markaa ka hore wuu noo suurtagalay kan dambe weli ilaa hadda sanadkan kiis weli si rasmiya u yimid maxkamadaha ma jiro marka laga reebo kiiska wargeyska hubsad runtii waxay raalintu ay gacanta ku haysan weyne marka labada arrimood oo horumar iyo wadahadal runtii laga gaadhay baan isleeyahay waa kow way u tahay mar labaadkana waxa weeye sooljahan hogaankagan cusub waxaanu ku dadaalay in xukuumaddu wixii cabashooyina runtii ay qabto dee soolja ay soo mariso runtii kala hadasho marka markayna soo mariyaan runtii suxufiyiinta markaa laga cabanaya waan la hadalaa suxufiyiintuna runtii wayna ajiibeen taasina waxay tahay door labaad oo runtii aan sulan karo waxa yeelay saxarigi laakiin inta badan dee wadahadalka marka laga yimaado halka xadhigu ka bilaami jiray ama aalaaba oo ka dhacaba waxa weeyaan iyadoon la isba ogeynba dee in guddoomiye gobol ama guddoomiye degmo ama mas-uul ciidan oo kale ama wasiir oo kale dee isagoo shakhsigiisa ay dee wax tawdo amaba uu tabto oo kale tusaalahaan oo kale oo saxafiyiintii sidaa ku xidho laakiinse wixii ka dambeeyo markaa ficilkeeda la gaadhay laakiin nambar ahaan dee xadhigii uu sidiisii saa u yahay iyada taasi halkeeda ma ugu tagteen mise dee xadhigaasi dee halka inta badan halkaasi ka imanaysa sideed bay u taagantay runtii sidaa aad sheegtay anigoo ka duulayna in dee maamulka ilaa hoos loo dhaadhiciyo oo dee la ogeysiiyo dee wadahadalka iyo dee qodobada sharciga ayaanu runtii cuskanay waxa ay xukuumadda iyo garsoorkuba ku dadaaleen runtii iyagoo oo wada fadhiya iyo saxaafadda oo wada fadhida in dhowaan kulan guud aanu qabanay runtii ugu dalagalnay maadaama sanadka aan yaraadeen waxyaabihii aanu tusnayna ay ku qanceen in sanadka dambe hadduu ilaha idhahdo ilaa iyo maamuladii hoose lagu wargeliyey in waxyaabaha sharciga ah runtii saxaafadda dee nidaamkeeda loo maro markaa barasaabadii xeer ilaalintii bahdii garsoorka iyo suxufiyiinta oo wada jira ururka soolja hogaaminaya runtii ba arrintaa kulan ka wada yeeshay waxaanu filayna hadduu ilaha maadaama maanta boqolkiiba lixdan aanu leenahay waanu keenay in sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka runtii aanu ku talageli doono inaanu intaa kasii hoosaysiino laakiin gudoomiye kulankiina marka laga yimaado dee aad wada kulanteena imika aad carrabaabtay ka gadaal amaba kadib dee xarigii waa sii dhacay imka berbero ugu dambeysay dee laba wariyaa lagu xidhay intaa kulankiina kadib saxafiyiintii kala duwanaa dee xarigii weli wax sii socda iyo taasi maan hayn wax dee kulankiina kadib aan wax dheg jalaq loo sii aanay jirin laakiin xarigii sii socda weli runtii horta de xadhiga iyo de dhibaatooyinka saxaafaddu waa wehelbe u tahay runtii oo qofka marka wax lagu qoro kolley saamayn bay ku yeelanaysayo waa laga yaabaa inuu dee sii socdo laakiin marka loo eego soolja ahaan oo kale haddaanu kii soolja u diiwaan gashaneed sagaashankiis inay dhaceen annaga sanadkan oo kale koob iyo labaatankiis baan u diiwaan gashan marka waxaan isleeyahay kolley dee dhawaqaa iminka dhacay iyo dee dadaalka ay dhinacyada ay khusaysaa runtii ay arrinta kaga wada hadleen waxaan filayaa in ay dhammaan doonto midna waxaa loo baahanyaya cabdixakiino in dee la ogaado qaladaadku dee dhinac walba way ka dhici karaan marka in dhinac walbaaba ka taxadiraan oo haddii dhinaca suxufiyiinta laga cabana qaladaad ka dhacay inay yareeyaan runtii oo dee wax ka qabtaan haddii dhinaca xukuumadda sidaa ah dee shuruucda inay dabaqaan ay tahayna in iyaguna shuruucda ay dabaqaan labada arrimood haddii lasla helo waxaan isleeyahay runtii dadaalka ah in hoos u dhaca tacadiyadu in badan bay yaraan doonaan hadduu ilaha idhaahdo laakiin guddoomiye maana weli taagnayn imika tusaalahaan oo kale wargeyskii hatif oo kale weli waa xidhan yahay oo dee muddo dheer buu xidhan yahay hay-ad kamid ah hay-adaha warbaahinta somaliland bay kamid ahayd dee kiisas weli in badan taxnaayoo dee ilaa imika taagan maanay jirin marka laga yimaado imika tan kuwa maxaad ugu howlgeli weydeen de sooljahaan waxaan u taaganahay runtii oon u abuuranahay waxa weeyaan de inaan horumarno ilaalino koobcino dee daryeella mihnada saxaafadda taasi mar walba inaga go-an tahay sooljahaan in aanu dee meel kasta oo inala gelayso inaanu difaacno oo dee taageerno suxufiyiinta somaliland runtii marka horena waanu uga hadalnay iminkana warbixinteeda waanu kaga hadalnay mar walba waxaan u taaganahay waar dhibaatada saxaafadda runtii inta la yareyn karo hala yareeyo taasi waxay sahlaysaa markaa runtii in dhibaatada qarankan ku imanaysa ee kaga imanaysa sumcad xumada dhinaca saxaafadda ka imanaysa ay runtii yaraato taasaa loo bahay runtii in la wada ogaado xukuumadda haddii tahay iyo hadday saxaafad tahay in la ogaado runtii waxyaabaha kale ee yareeyey ee aan odhan karo maanta halkan ka xusi karo ee warbixinteeda runtii sanadkan koobsatay waxaa ka mid ah sanadkan gudihiisa inaanu tababarnay shan boqol iyo shan iyo toban suxuf oo dhammaan gobollada somalilan ilaa heer degma ah runtii aanu tababar ka gaadhsiinay
kaasi waxauu ahaa maxamuud cabdi jaamac xuuto gudoomiyaha ururka saxufiyiinta somalilan oo u waramayay waryahayga cabdixakiim maxamuud shirwa haye maxmed
waa hagaaga dhegaystayaal haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha jamaal axmed cusmaan ayaa inoo haya
haddii aynu ku horreyno horyaalka dalka ingiriiska kulamo xiise badan ayaa la ciyaari doona maanta iyo maalinta berita iyadoo islamarkaasina kooxuhu ay isku arki doonaan naadiga horyaalka hogaaminaysay dhinaca farqiga goolasha ku hogaaminaysay arsenal ayaa gagadeeda emirates waxa ay kula ciyaari doonta newcastle united barnmouth ayaa u socdaali doonta naadiga lester city oo iyadoo sidoo kale dhibco inta arsenal ay leedahay in la mid ah iska leh waxaana uu yahay kulankaasi mid xiise badan manchester united oo guul raadinaysa ayaa gagadeeda old travord waxa ay kula ciyaari doonta naadiga swan city southampton ayaa u socdaali doonta norwich city sunderland iyo stonvilla ayaa ballansan stock city iyo west bromich albion ayaa kulan kale oo la wada sugayo wada ciyaari doona watford ayaa la ciyaari doonta naadiga manchester city maalinta ku xigta crystal palace ayaa la dheeli doonta naadiga chelsea macalinka naadiga chelsea guus hindig ayaa raadinaya guushiisii ugu horreysay ee uu tan iyo tobabarnimada naadiga kubadda cagta chelsea kala wareegay hose murino oo shaqada laga ceeriyey sanadkeennu ka soo gudubnay everton ayaa gegadeeda waxa ay kula ciyaari doontaa naadiga tottenham hotspar haddii dhegaystayaal aynu eegnana sida ay kooxuhu u kala horeeyaan arsenal iyo lester city waxay leeyihiin min sagaal iyo soddon dhibcood iyadoo sagaal iyo toban kulanna la ciyaaray manchester city waxa ay leedahay lix iyo soddon dhibcood tottenham hotspar ayaa iska leh shan iyo soddon dhibcood horyaalka dalka sbain haddii aynu aadnana waxaa la ciyaari doonaa kulamo kale oo la wada sugayo kulan xiise badan ayaa waxa uu gegada stadio el madrigal nadyada valereal iyo valencia ku dhex maray maalintii khamiistii kooxahaasi iyadoo macalinka cusub ee nadiga kubadda cagta valencia garnevil uu raadinayo guushiisii ugu horreysay ee uu la gaaro naadiga kubadda cagta ee valencia ayaa hase yeeshe waxa uu kala kulmay guuldaro xanuun badan kadib markii gool iyo waxba lagaga adkaaday oo goolkaasi keliya naadiga valereal uu u dhaliyey bruno sorrino waxaana la dheeli doonaa maanta dhegaystayaal kulamo kale oo xiise badan naadiga barcelona ayaa waxay u socdaali doontaa naadiga esbanyol oo igagedeeda kula ciyaari doonto atletico madrid ayaa vicenta caldron kula ciyaari doonta naadiga levente malaga iyo seltavigo ayaa sidoo kale kulan la wada sugayo wada dheeli doona real sociedad iyo rio vayakana ayaa maalinta kale ee xigta ciyaari doona granada iyo sevilla ayaa fooda isdari doona eber iyo real batis ayaa ballansan las balmasna waxa ay u socdaali doonta atletico bilbao deportivo la caronya iyo valereal ayaa dheeli doona mar kale gegada mastale stadium kulan xiise badan naadiyada valencia iyo real madrid ayuu ku dhex mari doonaa waana kulanka la ciyaari doono maalinta berita ee axadda kooxuhu waxay u kala horeeyeen sida tan naadiga barcelona oo hal kulan uu u harsan yahay ayaa dhinaca farqiga goolasha iyo sidoo kale kulankaasi maadaama uu u harsan yahay ku hogaaminaysa siddeed iyo soddon dhibcood oo lix iyo toban kulan oo ay ciyaartay naadiga atletico madrid ayaa dhibco intaasi la-eg iska leh hase yeeshee toddobiyo toban kulan ciyaartay real madrid ayaa soddon iyo lix dhibcood leh valereal soddon iyo saddex dhibcood ayay leedahay dhinaca hoose waxaa ku jira oo laga yaabo oo looga baqayo inay heerka labaad aadaan granada rayo vayakano iyo lavente horyaalada dalalka jarmalka iyo talyaaniga ayaan kulamo toddobaadkan dhici doonin xubintii cayaarahana dhegaystayaal waa naga intaa
aad iyo aad buu mahadsanyay jamaal axmed cusmaan oona la socotinayay xubintaasi ciyaaraha haatanna colaad oo dhinacayga fadhiya aan ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu door korona colaad maxmed ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay qarax ismiidaamina oo maanta ka dhacay maqaayadda village ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho qarax waxaa sidoo kale ku dhaawacmay ilaa iyo afar qof oo kale maqaayadan waa waxaa isticmaala wariyaasha muqdisho ka howlgala iyo qaar ka mid a saraakiisha dowladda waana markii saddexaad ee muddo saddex sannadooda qarax ismiidaamina lala eegto maqaayadan
aad iyo aad umahadsanta colaad gebagabadii barnaamijka galabnimo ayaanu soo gaadhnay inta haddii la idhahdo toddobada fiidnimo aynu mar kale kulmi doonno anigoo maxamed cabdi maxamed colaad xasan iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.